meeshan dharkeeni baa la yidhahdaa marka hore tuula degan bay ahayd waagii fotu ay deganeedna way deganeed dhankaas shay u deganeed marka dadkan waa dadkii abaarihii ay dhaafeen xoolihii ay soo barakacay abaartiiba inta u badan dadka tuulada awal way yareed kadib dadka wixii xoolo ahaabaa dhaafay waagii qaxootiga uu guuray ee meeshan laga reexay waayadda ay guurtay ee lasoo wareejiyey dhulkan guryahan guryihii baan degnay aniga guryihii hayadii ka guureen guryihii hayadahay ka gurya baan degnay dadka abaarta ay gashay xoolahay ka dhammaadeen kulligood iyagoo macaldameere aan wadanin bay imaadeen halkan guryihii bay degeen halkii baan iska wada degnay ilaahayna waa nugu nabadgeliyey marka tiro ahaan may qad ka koobnaydeen dadkaasi ku soo barakacay xafiisyada hay-aduhu ay ka guureen dadkaas awal way yaraayeen laakiin hadda waxay maqaa afar boqol way marayaan afar boqol oo qoys way marayaan gebi ahaanba waa dadka abaaraha xoola dhaafiyeen intay ka kala imaadeen dadkan dadkan waxay ka kala imaadeen horta saad og tahay ba dhulkan dadka reer guuraa waay ma doogaasho ilaa ay libooyo inta u dhexayso dadka degayan waay dadkan ismaamul gaaris dadkan waa reer guuraa dad yacni magaalo deganaa oo tuulo joogo oo lagu aqaana ma aha waa dad wareegaan oo guuraayeen oo xoolo wateen lo iyo geel iyo arig wateen oo xoolii dhaafeen marka magaaladooda koowaad waaba tan marka laba kun iyo siddeed iyo tobankii markii xeradan la xiray ayay soo degeen xafiisyadii iyo guryihii ay ka guureen hay-adaha oo deegaamaysateen sidaa waaye markaasay halkan soo degeen dowladdan u yeelnay iyadana way imaatay way aragtay magaalo degan baa noqonay guryaha xilligaa ma lidin siiyey mise idinkunba uun inaad ilaalisaan oo dee deegaamaystaan u soo galay innaga dad baa imaan maan laheene u n h r waxay ku wareejisay kenya government national government bay ku wareejisay national government haddana dowladda dhexe haddana waxay ku wareejisay countiga countiga gacanta ku haysay innagana dad dee xoola ka dhamaadan ahayn waan iska degnay oo waan soo degnay dowladdana way nagu ogeyd shan sano kadib laba kun iyo saddex iyo labaatankan haddana qaxooti baa la dejinayaa bal dadkii deegaanka ahaa ee halkan sii deganaa ee soo barakacay marka hore noloshooda waa sida maxaase isbedelay horta marka koowaad guryaha aan degne dadka way ku raysteen oo dadkii baadiyaha deganaa ee aqal aan haysanin meesha waa lagu fiicnaa haddana waxaa la yidhi waxaa imaatay qaxooti hor laa imaaday u n h r waxay codsatay kenya waxaa dib loo codsatay guryaha xafiisyaha ahaa ee iyaga ahaa dadkii haddii naloo imaado oo nalala tashta annaga aan tashana ka deegaan ahaan oon isweydiinay maxaa dan noo ah in aan ka faa'idaysano fursadooyinka yaan door bidna oo guryihii aan ka baxno xafiisyahi aan banayno innagana qaxootiga aan la degno waad ka guurteen guryihii dhagaxaad ku jirteen hayadu iyo xafiisyaha ilaayeen guriga aad arkaysaan leh aniga jiinkadda eh waan ka soo baxnay dhagax taylis buu lahay waan ka soo baxnay xafiisyahii awel horena ahayeen waan ka soo baxnay waxaan degnay bannaankaasaan ku dhisannaa muxuu ahaa jiinkad marka hayaduhu maxay idin siiyeen qof walba calaa qus waxay siiyeen lix iyo toban xaboo jiinkad ah afar geed oo kuwan sidapos la dhaho iyo masaabiir saddex kiila ah waa qiyaastii qol in inta dhisaysa qol inta dhisaysa oo kordha weli hoos maha iyo laba bacod ayna siiyeen dadka iyagaa ku darsada baxan hoose deemiyo hayaa lasoo qaatay iyagaa dhistay guryaha hoosta ka dhisteen laakiin qayb bayna siiyeen un anagana qayb baan ku darsan marka meesha waad ka soo guurteen gudahaad ku jirteen siligal hayadee hay-adda xeradeed ahayd bannaankaad soo degteen bannaankaan soo degnay laakiin waxaa degnay gudaha qaxootiga dhulkii demarcationka lagu sameeyey ee la cabiray la cabiray yaan dhex degnay marka dhulkaas la cabirano haddaan dhex deganay marka waagii hore ee labada kun iyo siddeed iyo tobankii wixii ka horreeya duleedka xerada deganeedeen iyo haddood xerada soo dhex degteen faraq noocyaa u dhexeeya maxaad hadda kaga duwan tahay nolosha waaga hore ood ka faa'iidaysanaysaan oo qaxootiga muhiimada idinku jira idinka inaad la degtaan waxaa muhiimadda nagu jirta waaga hore innagaa iska degna meesha dad meesha iska degeen oo tuuladan qaxootiga ee meesha korkeeda degeen baan ahayn hadda ma nihina dad guryihii deganaa la ogyaha wada hadal galay hay-addii la hadla dowladdii la hadleen ku darmeen qaxootigii oo la og yahay baan hadda oo lagu xisaabtama hayaan hadda hadday ka faa'iida badan sidii hore maxaa yeele fursadooyinka noocyo badan bay leeyihin waxaan sugahayna waxaa weeye in ma garanaysaa dadka kibarwe ay helaan shaqooyin helaan fursadooyin ay helaan kii karaani noqon karo kii geed goon karo kii guri dhisi karo ma garanaysaa waxaa jira waxyaalo kale oo loo qaban doono hay-adaha ay u qaban doonaan dadkan oo ah shaqo abuur in sida beeraha oo kale laga caawin doono kasakow ee shaqa abuurkaasi adeegyada qaxootiga la siinhayo qayb ma ka helaysaan sida waxbarashadii caafimaadkii iyo biyihii haa isbitaalka caafimaadka waa free waan leenahay iskuulkan waa free waan leenahay iskuulka waxaan la dhiganaynaa qaxootiga biyaha qaxootigaan la cabaynaa isbitaalka qaxootigaan la daaweysanaynaa waxay iyaga yihiin inbaanne